markaa badnaan laha dee dayqulmaqaam weeyaan hawaaye unba unba kuugu fiican haddii aad magaca calamkaa magacaaban lahaydna dee markaad tidhaahdo cali kolkaad tidhaahdo alladii ahwiihi dee jacaylkii baa ka maqan cali ma jacayl inaad jeceshu tilmaamaya magacuun bu tilmaamaya hawaaya waa ninkii oo macrifa inaad jeceshahayna welibana idaafadu intaasay wada wadataa magac kasta way ka kooban tahay haddaba hawaaya kii aan jeclaa maca rakbi jamicii miciisa alyamaaniina ee ree yamaneed ayuu musciidun la fogaaday wuu iga tegey buu yidhi oo muxuu kaaga tegey kumaba jecla haddaa isagu iyo malahaabaa qaldan janiibun maye janiibun hareeraha laga socdaayo waa la qasbaya janiibun waa la jambiyeystay oo dhinacyada ayaa laga socdaa waa la qasbay gama tegeene oo adigu maad ka daba tegtid haddaa wajuhmaani aniga daatadayduna bimakata maka ayay muusaqun ku silsiladaysan tahay anna halkan aan joogaayo jeelka kama bixi karo isna ima iman karo oo janiib weeyaanoo qasab baa lagu wadaa buu yidhi hawaayadaasaan uga jeednaa waa ikhtisaar waclam waxaad ogaataa ana hay-ata tarkiib tarkiibka hay-adiisu tarkiibka alidaafiya ee idaafiga ah mawduucatun waxaa loo dejiyey lilikhtisaasi ikhtisaas inay labada shay khaas isku yihiin ay isleeyihiin baa loo dejiyey ikhtisaaska almusaxiixi ku saxiixmaya lian yuqaala in la yidhaahdo almudaafu haddee idaafadu waxay ka dhigan tahay macnahan oo kale almudaafu mudaafku lilmudaafi ilayhi buu u ahaaday mudaafka yaa iska leh idaafadu macnahay faa'idaysa ma taqaanaa inuu mudaafka aya leeyahay mudaafun ilayhigu inuu leeyahay almudaafu lilmudaafi haddaad hulaamu caliyin tidhaahdo mee mudaafku sow hulaam ma aha mee mudaafun ilayhi sow cali maaha dee hulaamka muna cali lahayn haddaad sawbii tidhaahdo mudaafku sow marada maaha mudaafun ilayhigu sow ya-da maaha sow aduu marada ma lihid almudaafu lilmudaafi ilayhi tarkiibka waxaa loo dejiyey idaafiga noocaa macnahaasa loo dejiyey haddaba fa ida istucmilat haddii la isticmaalo fii gayri dalika macnaha islahaanshaha waxaan ahayn haddii loo isticmaalo kaanad idaafadu waxay noqonaysaa majaazan idaafadu majaaz bay noqonaysaa toddoba qaybood bay ka kooban tahay idaafada majaaskiisa sheekheenu wuu ka aamusay wuxuu yidhi kamaa fi lidaafati idaafadiiba ka ku sugan weeyaan liadnaa mulaabasa idaafada loo yaqaano adnaa mulaabaso waa marnida inta ugu sokaysa waxa weeye mudaafki iyo mudaafun ilayhigu markay isku maran yihiin xidhiidh leeyihin xidhiidhka ugu dhow kolkay leeyihiin kolkaasoo kale dee waa idaafa majaasa naxu makru leyl oo kale weeyaan ilahay baa ayad qur'aana ku yidhi bal huwa makru bal makru leyl makru leyl waa habeenka makrigiisii makriga ma habeenkaa iska leh habeenku muxuu milkiyaaba mudaafku inuu mudaafun ilayhigu yeesho soo maaha in qaacidadaynu soo barannay dee habeenku iminka wuxuu milkiyayaaba ma jire waa adnaa mulaabasa idaafada noocan la yidhaha waa majaaso makriga ayaa habeenkii dhex dhacay way isku xidhan yihiin habeenkii baa la tashay sow lama yidhahdo talada habeen baa la degay tala habeen la degay weeyaan soo maaha talada habeenka la degaa waa talada adag weeyaan waxa ilaahay makruleyl u yidhi waa tala adag arrimaha xun xun baa habeenkii go-aankooga la qaataa waayo maalintay arrimaha iska basiidka hadday dadku kaa ogaadaan aan dhibaato keenin weeyaan habeenkiina dadka laga dhuumanayaayo waa arrimaha hadday dadku ogaadaan xasaasigaa habeenkii la qaataa makruleyl waa makri habeen la degay bu ayuu ilaahay ku leeyahay kolkaa makrigu waa daraf bay isku yihiinoo inagu sow masaajid ma dhex fadhino makrigani waa inagoo kale habeenkuna waa masaajidkan oo kale oo makriga ayaa habeenka dhex dhacay saynu inagu iminka masaajidka u dhedhex dhacayno o kale wa ka qawlihi gabayaagaana igu gee buu ku leeyahay qawlkiisa muxuu yihi ninka gabayaagahi idaa kawkabu lkharqaa'i laxaa bisaxratin suhaylun adaacad gaazlaha fi lqaraa'ibi gabaygaasuu kuu tiriyo waad aragtaa idaa kawkabu lkharqaa wuxuu ku yidhi idaa kawkabu lkharqaa doqonta xidigeegu laaxa markuu iftiimo bisaxaratin bisaxratin suxuurta markuu iftiimo suhaylun ee hadda suhayla xidigaasina ayay adaacad qaybisaa ghaslahaa dunteeda fil qaraa'ibi qariib dadkii qariibka la lahaa jaa ee la dhashay ayay u qaybisaa buu ku leeyahay waxay caadada carabtu ahaan jirtay naagta doqontaa kolkay caayayaan sow wax kaste sow biyo intayna kusoo gaadhin baa la iska sii moosaa ma ahayn intayna jiilaalka dhaxantu intayna dhicin ayaa dee laga sii diyaar garoobaa oo huga aad huwanayso marka horea lasii samaystaa naagta doqontiihi duntan haddaba go-yowgii waxa lahuwado laga samaysto meel bay iska dhigtaa way iska ilowdaa gugii iyo intaa kulaylaha xagaag iyo dayrtii way iska ilowdaa kol alla kolkuu xidiga suhayl la yidhahdaa soo baxo waa xidig kolkan dhaxantu ay ugu qabowdahay bilahana ay dhaxantu ugu qabowdahay maad aragtay bilahaasu xidigaasi soo baxa mar alla markay xidigaa aragto unbay islaantaasi toostaa ta doqontiihi meel kastay joogtaba kolkaa unbay toostaayo duntii intay la orado may ka gaadhsiini go wakti ay samaysato ayay dadkii la dhashee tolka tolkeed ahaa ayay uqaybisa adu intaa isoo same adna intaa isoo same kolka haddaba inagu waxaynu uga jeednaa iminka inagu dumarka ama caayayne idaa kawkabulkharqaa kawkabulkharqaynu uga jeednaa mudaafku waa mee waa kawkabka mudaafun ilayhiguna waa ke waa kharqaa haddaba kharqaada kharqaa waa wax magaratada tad nacasta ah weeyaan inagu basarida aynu u naqaano taa nacasta ah ee doqonta ah in yar bay hadda doqonta iyo basaridu yar kala duwan yihin iska ilaaliya in yar bay kala duwan yihiin mutadaabiq maaha isku mid maaha taa doqontaa ma garanaysaa تدقنتي ومضاف إليه جي مية إلى هذا ما لين ما حدك بي إلى هذا إنه نقانه حدك يري ملك سنتين ما إنه نقانه عيسك ويا له وهمايا لكن اختصاص بي إلى هذا حد قام بكو توسطا تواسيدي حدقي waxa iska yeelato kale noqdayba xidigan ba toosiya kolka idaafadani waa majaas oo maaha wayda mudaaf kama yeelan kartee idaa kawkabul kharqa nacasta doqonta buu ku leeyahay xidigeegu laaxa marka uu iftiimo bisaxratin suxuurti suhaylun ee hadda suhaylihi ayay adaacat qaybisaa ghaslahaa dunteeda fi lqaraa'ibi dadkii la dhashay ayay u qaybisaa buu ku leeyahay dadkaa la dhashay bay u qaybinaysaa adigu intaa yar qaad adna intaa yar qaad adna intaa yar qaad bay odhanaysaa almabxas alcaashir في تعريف المسند إليه مسند إليه كي أيين معرفين نائمك ما حين نكون معرفين مسند إليه بالنداء بين نكون معرفين ونداء النداء بين نكون معرفين شيخ هالك رقم واحد أبو قبته وحيري اعلم واحد وقاتا أن أغلب البيانيين رقى بيانك أو انتسابه وين كوغو لم يثبت ما ينصوين التعريف تعريفك بالنداء وحلقو تعريفيه في تعريف المسند إليه وتحقيق ذلك أرن كان يرنتي سنة يطلبه حرقرها سنة من المطورات كتابك هو مختصر كتابته واوين بلاغة ودون تبوك يلي سو معناها تسحماها يوتا والا لا إيمانيا بالمسند إليه مسند إليه قال لا إيمانيا معرفا يسقول لما عرفيي بالنداء نداه لقو معرفيي لأغراض وجيدوين بالا لا إيمانيا منها وحا كميدا وجيدوينك إذا لم يعد إذا لم يعرف مركان لقرنين للمخاطب إن كان لا هضلا يو عنوان خاص عنوان قارة مقعيسة ما تقان وحلا واحد كل هذا الشيء ما قرنيسي تقول واقون صومها نحو يا رجل يا رجل بضرنا ما مقعيسة يا رجل لنا وهم بضرنا يا رجل ومنها واحد كمد على الشارع إن فرت لقو فيقه إلى علة ما كي الذي سيطلب منه لقدوني marka uu dhawaaqaysid malam yaala iskaga dhawaaqaa kolka la dhawaaqayso ujeedada kama dambayso ujeedada marka farta lagu fiiqayna waa la nideeyaa maxaad oran yaa tilmiidu ardayo uktubi darsa maxaad ugu dhawaaqaysaa ardayga yaa tid maxaad ugu dhawaaqaysaa تكتب الدرس انه wax qorada ugu dhawaaqaysid kolka niduhu wuxuu ka caawinaya sababtii loogu dhawaaqayay xataa hadaad ruux u dhawaaqdo uun uu ku yimaado maadan ujeedo kala hayn wax soo sii un baadana ma waxa daa un baadana kolka hadaba waxaad ka doonaysay marka koobaad aad cadeynaysid ayaa la isticmaalaa halka rahmaan arrahim المبحث الحادي عشر في تنكير المسند إليه مسند إليه يا أسبابت الله نكريه أيدون يا شيخ إنه إنه شرحه waa asbaabtii musnadun ilayhiga loo nakiraynayay ama nakiro looga dhigi lahaa wuxuu yidhi kiyoo taa ka hadlaya yu'taa waa lala imanayaa bilmusnadi ilayhi musnadun ilayhiga waa lala imanayaa nakiratan isagoo nakiro ah licadami cilmi lmutakalim ninka hadlaya cilmigiisa la waaye aawadii baana loola imanayaa buu ku leeyahay bijihatin jiha uu u cilmi yeesho oo min jihaati tacriifi tacriifka jihooyinkiisa ka tirsan xaqiiqatan dhab ahaan ayuuna uba garanaynin jihadaa jihatu tacriifka ah aw iddicaa'an ama waa iddici waa sheegasho oo isagoo garanaya ayuu ninkan ma garanayo odhanaya ka qawlika waa odhaahdaada jaa'a hunaa halkan waxaa yimida tidhi rajulun nin baa yimid oo yas'alu canka adiga ku weydiinaya markaad tidhaahdo nin baa yimid adiga ku weydiinaya ninkan inaadan garanayn way dhici kartaayo rajulba uu iska yahay wax alla waxaad ku macrifayso aad garan weyday waxaa kaloo suurtagal ah inaad garanayso ninkan laakiin aad isdiidsiinayso oo nin magiciisuba laa'iqa uuna ahayn jaa'a hunaa halkan waxaa yimid rajulun rajul baa yimid rajulkaoo yas'alu canka adiga ku su'aalaya idaa lam tacrif markaadan garanayn baad halka hadalkaa odhan maa yucayinuhu wax tacyiiniya oo min calamin calam ah aw silatin ama silo ah aw naxwihima ama waxii la midka ahaa waqad yakuunu inuu ahaadaa laga yaabaa liaghraadin ukhra ujeedooyin kale inuu tankiir ku ahaadana way dhici kartaa ujeedooyin kale ayuu ku soo aroori karaa ka takhiir waaba badintii buu ku leeyahay takhiir badintii oo kale uu soo aroorayaa naxu wain yukadibuuk haddii ay ku beeniyaan faqad kudibat waxa la beeniyey rusulun rusul badan baa la beeniyey oo min qablika adiga hortaa ah musnadun ilayhigu waa rusulun faqad kudibat rusulun haddaba rusulunkaa musnadun ilayhiga ah waxa loo nakireeyey waa takhiir nakiradu waa waxaan la garanaynin kolkaa cadadkiisa maba garan karno weeyaan rusul aan cadadkeega la garan karaynin ayaa la beeniyey adiga ka hor kolkaa tasliyay nebiga u tahay calayhi salaatu wasalaam haddii nebiyullaahi moxamed oo adiga lagu beeniyey dee uguma horraysid nin la beeniye e waxa la beeniyey adiga hortaa maxay cadad badan baa la beeniyey oon tiradoodaba la koobaynin wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan faqad kudibat waxaa la beeniyey rusulun rusul baa la beeniyey min qablika adiga hortaa ay rusulun rusul kahiiratun aada u badan wataqliilu taqliilna waa ku soo arooraya naxwu low kaana lanaa min alamri shay-un low kaana lanaa haddii uu noo ahaan lahaa min alamri xagga amarka xaggiisa shay-un wuxuuni dee arrinku saa uma dhaceen haddaanu arrinkan qacanta wuxuun kaga qaban lahayn sidaa ma noqdeen buu leeyahay haddaba shay-un waa musnadun ilayhi musnadun ilayhigaa waxaa loo nakireeyey waa litaqliil weeyaan wax aad u yar haddaanu amarka wuxuun qacanta kaga hayno saa dagaalkaasi ma noocaasba hawshuuma dhacdeen bay leeyihiin wanaxu waridwaanu min allaahi akbar wa ridwaanun raalli ahaan shay yar oo min allaahi ilaahay ka ahaaday ayaa akbaru hadda ka sii weyn wax kaste raalli ahaanshaha inta ugu yar markay ilaahay xaggiisa ka ahaato subxaanahu wa tacaala wax kaste oo lagu siiyo intaa ayaa kasii cajiibsan oo kasii weyn haddaba ridwaankaasi waa nakiro waxaa loo nakireeyeyna waa taqliil aad baa loo yaraynaya wa tacdiim iyo wa taxqiir labadoodaana waa la sameeya oo tacdiim baa laga yaabaa in loo nakireeyo weynayn shayga la weynaynayo takiir taxqiirna waa loo nakireeyaa way iska soo hor jeedaan waa xaqirasho shayga markaad wax liita ka dhigaysid kolkaa tacdiimka iyo takiirku waxay ku kala duwan yihiin takiirkuna xagga afraadda iyo kamiyada ayuu ku noqdaa oo ku dhacayaa tacdiimkuna xagga martabada ayuu ku dhacayaa oo shay quraba ayuu noqon karaa tacdiimku laakiin martabadiisuna ay sarrayso takiirkuna waa afraad wax tiroobay weeyaan oo badan oo tira ahaan u badan taxqiirka iyo taqliilkuna saasoo kale kale yihiin oo taqliilku afraaddaa yar taxqiirkana waaba shay qurahe martabadiisaa liidata saasoo kale isku noqonayaan tacdiimkii iyo taxqiirkiiba wuxuu tusaale uga soo qaatay qowl ibnu abi samti ninkaa uu yidhi gabaygiisaa ninkaa gabaygiisu waxa weeyaan lahu xaajibun can kuli amrin yashiinuhu walaysa lahu can daalibi alcurfi xaajibuun nin buu ammaanayayo wuxuu yidhi lahu wuxuu leeyahay xaajibun xaajib weyn buu leeyahay xijaab weyn buu leeyahay oo can kulli amrin amar kasta ka xijaaba amarka oo yashiinuhu foolxumo ku keenaya amar kastoo foolxumo u wata xijaab weyn oo ka hor taagan ayuu leeyahay buu yidhi xaajibkaasi waa musnadun ilayhi maxaa loo nakireeyey tacdiim baa loo nakireeyey xaajib weyn oo foolxumada foolxumada wax weyn oo ka hor taagan baa jira buu leeyahay walaysa lahu uma aha ninkan can daalib alcurfi wanaagkaga dalbaya xaggiisana xaajibun xaajib yari ka khayrka doonayana xaajib yaroo u kala dhexeeyaa ma jira way isku bannaan yihiin buu ku leeyahay xaajibkan dambana waa maxay waa litaxqiir weeyaan xaajibkii horena litacdiim buu ahaa waxay yidhaahdeen culimmada bedhkood xaajibka hore tacdiimkaa tagfiirna waa laga dhigi karaa xaajibyo badan ayaa ka hortaagan amarka fool xumaynaya kan dambee taxqiirka aynu nidhina waxaa laga dhigi karaa maxay taqliil baa laga dhigi karaayo xaajibyo yar saasuu noqonayaa macnaha lahu waxa uu ahaaday ninkan xaajibun xaajib weyn ama xaajibyo badan baa u ahaaday xijaabyo badan oo can kulli amrin amar kasta ka xijaaba amarka oo yashiinuhu foolxumo ku keenaya walaysa lahu uma aha ninkan can daalibi alcurfi wanaagga ka dalbaya xaggiisa xaajibun xaajibya yar oo ka hortaagani ama xaajib xuna udhexeeya ma jiro labada kaa doontaad ku fasiraysaa ay lahu maanicun cadiim wa kaiir cadiim kolkuu yidhi xaggii muxuu eegay tacdiimka wa kaiir kolkuu yidhina xaggii maxaybuu eegay takiirka can kulli caybin walaysa lahu maanicun qaliilun aw xaqiirun can daalib alixsaan qaliil kolkuu yidhi xaggii taqliilkiibuu eegay xaqiir kolkuu yidhina xaggii taxqiirku eegay fayaxtamil waa suurtoobayaa atacdiimu watakhiir iyo wataqliilu wataxqiir intuba waa suurtagal buu ku leeyahay afartuba beytkaa qura way ku soo aroori karaan wa ikfaau lamri waxaa loo nakireeyaa in amarka la qariyo oo laga qarinayo dee dadkan naxu qaala rajulu inaka inxarafta can isawaab qaala rajulu nin baa yidhi inaka adigoo inxarafta waxaad ka leexatay can isawaabi sawaabkii dariiqii toosnaa inaad garab martay nin baa sheegay buu yidhi qaala rajulun maxaa ninkan waa la garanayaa ee magaciisa loo qariyey sababta magacan loo qarinayaa waa ikhfe oo ninkana laga yaabaa dhibaata inay soo gaadho hadduu adiga nini maanta ku caayo kii uu cayda hortiisa kaa lahaa inuuna kuu sheegin inuuna kuu magacaabin baa laga yaabaa uu ku yidhaha war hebelow saasaa laygu yidhi maxaa ka jira sheegi maysad hadda kii kugu yidhi waayo inuu dhib soo gaadho ama ninkani uu qabsado ayaad ka baqaysaa waa ikhfa la yidhaha ikhfaau lamri naxu qaala rajulun inaka inxarafta can isawaab tukfii waxaad qarinaysaa ismahu magiciisaad qarinaysaa xataa laa yalxaquh si uuna u soo haleelin adan wax dhibihiba wa qasdu lifraad waxaa kaloo ka mida waxyowga loo nakireeyo ifraad loo qasto ifraad ifraadka loo qastayaa waa adigoo mufrad keliya cadaynaya oo ifraadka waxaa kasoo horjeeda jamicii iyo tasniyadii ujeedooyin badan baa kolkaa qasdulifraadka laga leeyahay naxwo weylun ahwanu min weylayni weylun iminka kelmaddaa weylun ah maadaama tasniye lagu garab sheegay waa qariino tilmaamaysa tankiirka in looga jeedo ifraad qasdulifraad weylun halaag keliya ayaa ahwanu ka liita min weylayni weylayn laba weyl halaag keliya ayaa laba halaag kasii liita buu ku leeyahay waa halaag keliya oo dee meel gaar ah ah iyo laba halaag oo kaloo dhinac kale ah way kala liidan karaan weylun ahwanu min weylayni waxaa ka mid a aayaddii qur'aanka ahayd ee nebiyullaahi muusa ilaahay markuu la hadlayay calayhi salaam uu yidhi ilaahay waxa u yimid sow ma ahayn fa jaa'ahu rajulun yasca mi ahayd sow rajulun ilaahay ma odhan rajulka qasdulifraad bay ahayd maxay aayaddii qur'aanka ahayd fa jaaa jaaa rajulun aada uma fahmaya aayaddaas jaaa rajulun min aqsa almadiinati yascaa sow maaha haddaba ilaahay tacdiin eeg tankiirkaas sababtuu ka leeyahay iminkay toos kuugu caddaan kartaa jaaa rajulun nin baa yimid min aqsa almadiina magaalada meeshii ugu fogeyd buu ka yimid yascaa waana ordayaa ninkan isagu magaalo weyn ma joogin magaalo weyn buu joogay ma garanaysaa muusena magaaladaasuu ku dhex noolaa magaaladii baa u tashatay ayaa ka danqaday kolkaa muuse arrinkiisa jaaa rajulu waa nin keliya weeyaan ninkani miyi ma joogo iyo meel cidla ah magaalo idil eeg qastulifraad baa laga jeedaa magaaladii intaa la egayd nin qura ayaa ka danqaday baa ifraadkaa looga jeedaa ifraad nin qura ayaa ka xumaaday waxa ay wadaan oo muuse u soo digay qastulifraadka waxaa keenaya mar waa demi iminka magaaladaa caybay u tahay magaalo idil oo intaa la eg oo nin keliyihii kasoo dhaqaaqay ka warran ama uu ka xumaaday arrinkaa muuse lala doonayo cay weeyaan dee kolka qastulifraadka ujeedooyin badan baa loola yimaadaa kolkaad haddaba qastulifraad doonaysid iska nakiree waad nakiraynaysaa taasuu tilmaamayo wuxuu ku leeyahay kioo taa tilmaamaya wa qasdulifraad waxyowga loola loo nakireeyo waxaa ka mida qasdulifraad baa ka mida naxwa weylun weyl keliya ayaa ahwanu ka fudud buu ku leeyahay cafwan ka liita maaha weylun weyl keliya ayaa ahwanu ka fudud min weyleyni laba weyl halaag keliyihii wuxuu ka fududaanayaa laba weyl dee waad aragtaayo labada weyl iyo weylka keliya dee ka fudud caqligaagaa dareemaya inuu halka weyl fudud yahay labada weylna uu ka fudud yahay ay weylun waaxidun weeyaan culimmada bedhkoodoo ahlubayaankiihi waxay tilmaameen tanwiinta ayay yidhaahdeen ragga bedhkoodna nakirada ayay yidhaahdeen kaa doontaad ka dhigaysaa iminka jaaa rajulun soo maynaan odhan tankiirka soo ifraadka kamaynaan dhigin ragga bedhkood tanwiinkay ka dhigaan ifraadka oo tanwiinkaa ifraad keensanaya bay ku odhanayaan iska ilaali wa qasdi nawciya waxaa kaloo loo nakireeyaa markaad u qasdaysid nooc ahaan inaad waxaan kala nooc noocayso tanwiic ku samayso waad nakiraynaysaa naxwu likulli daa'in xanuun kastaba waxa u ahaaday dawaa'un dawadii lagu dawaynayey haddaba likulli daa'in maxaa loo nakireeyey haddii la macrifayn lahaa xanuun gaara unbuu noqon lahaa macrifadu xanuun gaara oo dee macrifadu waa shay gaara weeyaan kolka iminka likulli daa'in waa nooc kastoo xanuunka ka tirsaniba dawaa'un dawadiisii buu leeyahay lagu dawaynayey likulli daa'in dawaa ay likulli nawcin waxa u ahaaday oo min addaa xanuunka ka tirsan nawcun min addawaa nooc dawadiisii ayaa loo helayaa iminka tanwiica waxaynu ka faa'iidaysanaynaa waa tankiirka tankiirkaa faa'iidaynaya iminka tanwiica almabxath athaani cashar mabxadka labiyo tobnaad fii taqdiimi almusnadi ilayhi waa musnadun ilayhigii oo la taqdiiminayo xagga hore la marinayo iclam waxaad ogaataa anna martabata almusnadi ilayhi musnadun ilayhiga martabadiisu ataqdiimu horraysiin inay tahay musnadun ilayhiga martabadiisu waa in xagga hore la mariyo wadaalika kaasina lianna madluulahu madluulkiisu huwa aladii ka weeyaan yakhturu ku soo dhaca awalan marka koobaad fi dihni maskaxdaada marka koobaad maskaxdaada yaa kusoo dhaca dee musnadun ilayhigaa kusoo dhaca isagaa maxkuum liannahu liannahu isagu almaxkuumu calayhi ka dushiisa wax lagu xukumayo weeyaan walmaxkuumu calayhi maxkuumu calayhiguna ka dushiisa wax lagu xukumayaa saabiqun wuu ka horreeyaa lilxukmi xukumka dabcan dabci ahaan buu ka horreeyaa waa taqdiimaadka shanta ee mantiqu ka hadlo haddaad dabcan maqasho waa taqdiimaadkii baa lagu ishaaraya kolkaa dabci ahaan ayuu ka horreeyaa buu ku leeyahay dabci ahaan buu ka horreeyaa falihaada sidaa darteed tuqadam xagga hore ayaa la marinaya in xagga hore la mariyo weeyaan wadcan wadci ahaan baa xagga hore lagu marinaya shaygu markuu dabci ahaan mutaqadim ku yahay wadci ahaan wadcigu waa qoraalka markaad qoraysid ama aad xusaysid waa inaad adna xagga hore mariso oo dabcigii mujaaraad ku samaysid walitaqdiimihi musnadun ilayhiga horumarintiisa waxaa u ahaaday dawaacin kuwa u yeedhaya shataa oo kala duduwan arrimo badan oo u yeedhaya in musnadun ilayhiga xagga hore la mariyo ayaa jira minhaa waxaa ka mid a tacjiilu lmasara farxadda in la dedejiyo waa in magacan musnadun ilayhigu kolkaa uu damaacan lagu farxa uu noqonayo naxو alcafو canka sadra bihi اlamru alcafو cafigii canka xaggaaga laiska cafinayey sadra bihi waxa kusoo fulaya alamru amarkii waa la go'aamiyey in la iska kaa cafiyo haddaad alcafو canka tidhaahdo markaad alcafwu maraysid nin jeel ku ku jira haddaad cafis iyo halkaa sheekada bilowdid wuu farxaya wuxuu isleeyahay cafis baa kuu soo socda kolkaa alcafwdaa tidhaha waxaa loo taqdiimiyey musnadun ilayhiga wuxuu filanayaa waa farxad tacjiil lmasara la yidhaahdaayo farxaddiioo loo hormariyey weeyaan wa minha tacjiilu lmasaa haddii magacu uu yahay magac laga naxo intaad maxaabiista u tegtid haddaad tooguun uga warrantid ka waran way naxayaan waxay sodhanayaan malaha tana soo fulaysa kolkaa tacjiilu lmasaaa iyadana la yidhahdaa naxwu alqisaasu qisaastu xakama bihi alqaadi ninkii qaadiga ahaa ayaa qisaastii xukumay haddaba alqisaas ba haddaad tidhaa intaad war baan kuu hayaa ku tira halkii jeelka fadhiyey hebelow maanta war baan kuu hayaa hee qisaastii had halkaa un haddaad hadalka hal intaaba kolka ad gaadhsiisid wuu naxaya laakiin haddaad cafis odhan lahayd intaasu ku farxi lahaa alqisaasu qisaasta xakama bihi waxaa xukumay alqaadi ninkii qaadiga ahaa wa minhaa waxaa ka mida waxyooga musnadun ilayhiga loo taqdiimiyo atashwiiqu jacaylgelin ila almutaakhiri ka dambeeye laisku jacaylgelinayo idaa kaana almutaqadimu ka hormaray kolkuu yahay weeyaan mushciran mid dareensiinaya biqharaabatin qaraabo waxa musnadun ilayhiga xagga hore loo mariyaa tashwiiq buu ku leeyahay tashwiiqu waa jacaylgelin adiga oo u jacaylgelinaya sidaad garanayso khabarka soo socda marka khabarka dadka loo jacaylgelinayo ayaa de haddii mubtaduhu uu wato wax khabarkaa jeclaysiiye dadka xagga hore waa in la mariyo si tashwiiqii loo helo waa ka qowli lmacariy macari rahiinu lmaxbasaynka hadalkiisii weeyaan muxuu yidhi
والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادين
haddaba waladii xaarat albariyatu fiihi waladii ka xaarat ay ku wareertay albariyatu makhluuqu fiihi dhexdiisa xayawaanu noole weeyaan mustaxdathun la abuurayo min jamaadin jamaad laga abuurayo kan makhluuqa isku khilaafeen waa noole abuur laga soo abuurayo buu ku leeyahay jamaad laga soo abuurayo haddaba waxaa jira imika waxa musnadun ilayhigu waa waladiiya xagga hore loo mariyey waa tashwiiq khabarka la isku tashwiiqinayo weeyaan sababtuna waa maxay musnadun ilayhigii khabarka ahaa ayaa sita musnadun ilayhigii musnadun ilayhigii mubtadaha ahaa ayaa sita sifa khabarka ku jeclaysiisa oo waa maxay sifadaasi dee musnadun ilayhigu waa ismi mawsuul ismiga mawsuulna muxuu sitaa siluu sitaa siladaasaa khabarka ku jeclaysiinaysa markaad waladii tidhaahdo xaalat albariyatu fiihi waxa makhluuqa oo dhani ay ku kala jabeen kolkaad tidhaahdo waxay makhluuqu isku khilaafeen inaad ogaato madan jeclaanaynin wuxuu yahay makhluuqii oo dhan baa isku khilaafay baa lagu yidhi waa inagii maalinka dhawey tilmaamaynay oo in lahayn haddii masaajidka khilaafuu ka dhaco ood maqashid khilaaf baa dhacay khilaafku haba yaraada ama dad dee yaryarba ha dhex dhaco ciyaalahi waxaad odhanaysaa uun war khilaafkaasi muxuu ahaa maxaa la isku haystay unbaad odhanaysaa maxaa la isku haystay kaba dhaqaaqi maysid haddaad urur aragto iminka inaad ku leexataa laga yaaba oo tidhaa war maxaa la isku hayaa haddaba makhluuq oo dhani maaha masaajid iyo magaaliyo gobol toona makhluuq oo dhani waxay isku khilaafeen ka warran inaad ogaato miyaadan jeclayn wuxuu yidhi waladii kaxaarad ay ku wareertay alberiyatu makhluuq ay ku wareereen fiihi dhexdiisa xayawaanu noole weeyaan mustaxdathun la abuurayo min jamaadin laga abuurayo haddaba noolaha makhluuq ay isku haystaan culimmadu laba fasir bay siiyeen shimbirtii hindiya ay ku sheegi jireen ee cajiibka ahayd aynu lahayn ilaahay ma abuuro keligeedun weeyaan markay qaylisana intaasoo af iyo intaasoo san iyo intaasoo god oo ku yaalla ayuu ololku ka kacaa kolkaasuu cifkeegu gubtaa kolkaasuu dambaskeega ilaahay markay dambas noqoto iyadii oo kale ka sameeya shimbirtii nooca aan odhan jirnay waa noocaasay ragga badhkood yidhaahdeen kumayaan sanay jiraysaa shimbirtaasi ilaahay da'buu ugu deeqay weynina waa ugu deeqay inta afay leedahayna ilaahay unbaa garanaya iyo inta san iyo inta indhooday leedahay kolkaas shimbirtii noocaa ahayd weeyaan tan makhluuq ay la yaaban yihiin bay yidhaahdeen culimada bedhkood qowlkaa way daciifiyeeno waxay yidhaahdeen waxaan makhluuq ay la yaaban yihiin waa insaanka sidaan horay usoo taqriirinay ismiga mawsuul markaan soconnay waa insaanka marka uu geeriyoodo gaaladu waxay leeyihiin ma dib baa loo soo abuuri markii inta carrada lagu aaso carro uu noqdo a inaa idaa mitnaa wa kunna turaaban idaa aidaa mitna wakunaa turaabana inaa lamabcuuthuun markaanu carowno madib baa naloo soo abuurayaa bay leeyihiin gaaladii waa war lala yaabee ma arkaysaa kolkaa way diidan yihiin muslimiintuna kaasay rumeeyeen haddaba xayawaanka noolaha lagu sheegaya waa insaankii mustaxdathun min jamaad jamaadka laga abuurayaana waa biyahan yaree laynaga sameeyo weeyaan xayawaankan biyaha laga sameeyey ee menida ah kaasay la yaaban yihiinoo markuu caroobu haddana ilaahay dib u soo abuuri doonaa waxa daliilu ah bay yidhaahdeen in kaa loo jeedo macaadkaa jismaaniga ah in loo jeedo beydkan beydkii ka dambeeyey ayuu ninkani yidhi buu yidhi
بان أمر الإله واختلف الناس فداعين إلى ضلال وهادين dee shimbirtaa ummaddu kama hadasho islaam iyo gaal loogu iskuma kala jabin weeyaan xataa islaamkaa isku diidan shimbirtu waxay tahay laakiin beydkani wuxuu tilmaamayaa wax gaal iyo islaam loogu kala jabay inuu meesha yaallo waa insaanka macaadkii jisbaaniga ahaa weeyaan kaasi baana waxa caddaaday baanadu way macaani badan tahay iska ilaali hadda baana bimacnaa dahara waxaa caddaaday baana wuu fogaaday soo maadan odhan jirin shayga fogsow baana maadan odhan jirin wuu fogaaday arrinkaasaa fogaaday iminka kii maaha baana waxaa caddaaday amru lilaahi ilaaha amarkiisii ayaa caddaaday wakhtalafa annaasu dadkiina way iskhilaafeen fadaacin mid baa ku baaqaya ilaa dalaalin baadi oo odhanaya dadka lama soo celinayo wahaadin midina ummaddu hanuuninayaayo wixii ay dadkaa la soo celinayaan beydkani wuxuu tilmaamayaa wax gaal iyo islaam loogu kala jabay inuu jiro waana macaadkan jismaaniga ah beydkii horena macaadkii jismaaniga ahaa buu ka hadlayy laakiin shimbirta kama hadlaynin beydkanaynu kolkaa u daliishanay baanadaasina waa bimacnaa daharo oo waxaan kuu diidayaa baanadii ahayd bimacnaa bacuda wuu fogaaday welibana fogaansho aan soo noq biduuni rajca adan rajaynaynin inuu dib kuugu soo noqdo sida baana sucaado oo kale iska dhaaf waad aragtaa kaa wa minhaa waxaa ka mid a ataladudu macaansi haddaad macaansanayso magaca musnadun ilayhiga ah dee xagga hore mari naxu leyla wasalat wasalmaa hajarat leyla wasalat wasalmaa hajarat inantii weyli leylo loodhan jiray way timid salmana way naga tagtay magacan maxaa loo hormariyey musnadun ilayhiga ah dee magacaa dumarka ayuu ninkani ka helayaa sidii aynu horay u soo sheegnay ajidu almalaamata fii hawaaki ladiidatan xuban lidikriki falyalumni luwamu mar alla marka magacaaga la sheego ayaan ka helayaa waa kii lahaa kolkaa ugu celceliyun magac xagga hore mari u macaansanaya wa minha tabarug waxaa ka mida tabarugii baa ka mida tabarug haddaad magaca tabarugaysid xagga horead marinaysaa naxu ismu llahi ihtadaytu bih ilaahay ismigiisa iyo magiciisa ayaan ku hanuunayaa baa tidhi kolkaa waxaad ismullah u xagga hore u marisay waa tabarugaysaayoo ood barakaysanaysaa barakaad ka daynaysaa ismullahi ihtadaytu bih wa minhaa waxaa ka mid a annasu nasayn calaa cumuumi salbi la nasaynayo aw salbi alcumuumi la nasaynayo mas'alo balaaqada ku sheegan mas'alada ugu adag weeyaan bay culimmadu yidhaahdeen cumuumu salbi iyo salb alcumuum waa ascabu mas'ala fii cilmi almacaani ragga barhkood noocaasay yidhaahdeen haddii ascabu mas'ala fii cilmi almacaani la yidhaahdo dee waa mutafaqba kaasi laakiin ascabu mas'ala fii cilmi albalaaqa mas'alo kalea jirto iyadana lala tartansiiyo mas'alatuljaamic masalada mas'alatuljaamic la yidhaah masaladaasa lala tartansiiyaa haddaba salbulcumuum iyo cumuumusalbi in labadaa macno aynu leenahay balaaqada waa laba macnoo adag labadaa macno in laga faa'iidaysto ayaa musnadun ilayhiga xagga hore loo mariyaa midi waa salbulcumuum midina waa cumuumusalbi waa labada kelmuunbaa labada kelmadoodunbaa isdaba marsan macnahooguna aad buu kala fog yahay iska ilaali hadda salbulcumuum وعموم الصلب صلبg waa بمعنىa نفyi weeyaan cmuمkuna waa shaygii caamka ahaa weeyaan haddaba صلب الcmuم kolka lagu leeyahay نfyigii ayaa cmuمkiisa la anfinaya cmuمkii baa la anfinaya صلب الcmuم cmuمkii baa la anfinaya haddaad laakiin cmuuم صلbi tidhaahdo نfyigiiba caan noqonaya نfyi caan ah iyo cmuمkaasoo la anfinayo wax laga anfinayo cmuumun ad anfidays saasay kala noqonayaan bal tusaalaan ku tusinayaaye hadda dhegayso kullu naas kullu kullu naasin lam yaqum iyo lam yaqum kullu naas lam kullu insaanin lam yaqum baan doonaya kullu insaanin lam yaqum iyo lam yaqum kullu insaanin labadaa macno aad bay u kala duwan yihiin labadaa macno sheekhu way kala fog yihiin iska ilaali kullu insaanin lam yaqum kullu insaanin lam yaqum iyo lam yaqum kullu insaanin labadaa macno farqi udhexeeya maad garanaysaa haddaan idhaha kullu insaanin lam yaqum oon aadaadkan cumuumka keenayo nafyiga xagga hore ka mariyo oon idhaha kullu insaanin lam yaqum an idhaahdo waxa weeye dadka ruux kama taagno hadda ruux keliyihii ma taagno waaxid min alinsaanihi ma taagno weeyaan waaxid min alinsaanihi may cumuumu salbi weeyaan cumuumu salbi weeyaanoo salbigii nafyiga ahaabaa caam ah oo ruux kasta ku dhacaya waa cumuumu salbi kullu insaan lam yaqum waaxid insaana oo taagani ma jiro weeyaan ummadda hadda ruuxba kama taagno kullu insaanin lam yaqum macnuhu waa noocaas oo kale kullu insaanin lam yaqum haddaan laakiin cagsiyo oon idhaahdo lam yaqum kullu insaanin lam yaqum ma taagno kullu insaanin dadkoo dhani ma wada taagno ayuu macnuhu noqonayaa dadkoo dhani ma wada taagno oo waxa suurtagala inay badh taagan yihiin badhna fadhiyaan waxa suurtagala inayn wax taaganiba ayna jirin halkan masaladani mantiq bay galaysaayo qadaayaadkii mantiqu uu ka hadli jiray hadday juz'iyadii tahay iyo hadday shaksiyadii tahay ayaa in iyo hadday muhmaladii tahay welibana muhmaladii ayaa si toosa iminka meeshan ugu adeegeysa bimacnaa daliilka aynu ku garannay kullu insaanin lam yaqum iyo lam yaqum kullu insaanin daliilka aynu ku garannay macnaha kala duwan waa qadaayaadkii mantiqa welibana muhmalada tii la odhan jiray noocay faa'iideyn jirtay weeyaan ma qaala wuxuu yidhi hadalkiisii baad yasaysaa ma arkaysaa hadalkiisii ayaad taxqiirinaysaa ninkan xaqiiqda ogeyn baa iska hadlaya baa tihi waa iska hadal xaqiiqda iska hadal iska hadalkan maxaad u leedahay dee hadalkiisi aad waxaan xaqiiqda ka fog ka fog ka fog laba nin baa tusaale ahaan ayaa isku yimid labada nin baaba iskhilaafay kana dhexdhexaadinaya kana laga gardarnaa dee kaasun baa las ilan kanoo caytamayunbaa la maqlay isagaa laga gardarnaayo ma garanaysaa ninkii markhaatiga ahaa kan cayadiisuunba maqlee ma garan kanunbu kiiskii ku oogey kanunbu yidhi anuu hadalkaasaan kaa maqlayay sheeko waa kii la dhibaaxay en isagu qacanba qaadin muxuu odhanayaa kolkaa kii kiiska ku oogayey ina aladii lam yadri xaqiiqata alxaal qaala maa qaal ha kaan waxba ogeyn waxuu doona ha yidhahdo ka odhanaya wuxuu doona hadalkaaganuu yasaya hadal xaqiiqdii ka fog ka fog inuu yahay buu kuu sheegaya wa minhaa waxaa ka mid a istihjaanu tasriix markaad shayga inaad magacowdidba aad nacaysid eed ma istihjaanku waa nicid weeyaan wa minhaa waxaa ka mid a istihjaanu tasriix saraaxayntii bilismi ismiga la saraaxaynayay markaad nacaysid naxw alladii rabbaani alladii rabbaani warka i barbaariyey abi waa aabbahay alladii maxaad alladii u tidhi aabbahabaa magac xun leh haddii aabbahaa anfunaaqa yahay ka warran ya hasha sankeegii oo anfunaaqa dee qabiilidil baa la yidhahdaa anfunaaqa waa hashii sanka ama dabadii oo kale hadii lagu yidhaha ka warran danab danab hadii lagu aabba haddii danab lo odhan jiray daba oo kale ama dee daba waad garanaysaa innaga daba waa kinaaye wixii afka ay sax ku ahayd haddii aabbaha magacaa saxdaa loo bixiyo miyaad magacaaban kartaa ina hebel baan ahay maad odhan kartaa intaad magaciisii sheegto may magaca mar kastood sheegaysid waad ka aamusiyo alladii unbad alladii ka rabbaaniha i barbaariya abi aabbahaas dee aabbanimada baad sheeganaysa lakin magaciisa iska ilaalinaysaa alladii rabbaani warkay soo barbaariyey abi waa aabbahay fuqahadu waxay odhan jireen wayunqid lwudu waxa weysaysiga jabiyaa waa maa kharaja min sabiileyn maa kharaja waxa ka soo baxa min sabiileyn labada dalool maad garanaysaa maa kharaj maagan maad garanaysaa ismiga mawsuul waxa soo baxaya waa maxay magaciisii baa la iska ilaalinaya dee waa wax la nacayo weeyaan wa minhaa waxaa ka mid ah alishaara in farta lagu fiiqo ila alwajhi wejgii in farta lagu fiiqo alladii wejga oo yubnaa calayhi alkhabaru khabarka lagu bineeyo oo min sawaabin aw ciqaaba khabarku nooca uu noqonayo kolka laysku caddaynayana ism mawsuul baa laga dhigaa hadda khabarkii adoon gaadhin ee khabarka adoon gaadhin ayaa khabarka laguu sii sheegaya khabarku inuu sawaabihiyo inuu inuu ciqaab yahay ismiga mawsuul baa kolka caddeeya khabarku laba jeer buu sheegnaanayaayo markan ismiga mawsuul uu kuu caddeeyey ismiga mawsuul markii uu kuu caddeeyey iyo markan dee isaga iskii loo sheegayo laba jeer kolkaa tawkiid baa ka dhalanaya maxaa ka mid a waxaad aragtay faaladiina kuwa aamanuu rumeeyey wixii rumeeyey la yidhi wa camiluu sameeyey asaalixaat arma naar bay gelayaanba mise janay mise khayr bay leeyihin waa sawaab faaladiina aamanuu wa camiluu saalixaat intaaba haddaad maqasho adoon khabarkiiba maqal maadan sii garanayn khabarku noocuu noqonayo naar kolaba ma hadde iyo ciqaabtoona waa khayr weeyaan khayr baa usoo socda haddii laakiin faladiina kafaruu la yidhaha kafaruudaa kolka ad maraysid ilaahay muxuu ku sheegi doonaa saw ciqaab ma aha kolkaa khabarka halkaa hore ayaa laga sii ishaaraya oo laga sii fahamsiinaya adoo khabarka sii fahmay ayaa dee khabarka la caddaynayaayo lahum makfiratun lagu odhanaya faladiina aamanuu kuwii rumeeyey wixii rumeeye la yidhi wa camiluu sameeyey asaalixaat lahum makfiratun khabarkii laba jeer buu sheegan yahay mar waa lahum makfiratun oo waaba la caddeeyey marna faladiina aamaruudii hore ayaad fahamtay khayr inuu yahay kol laba kolkaa tawkiid baa ka dhashay dikru shayi maratayni isagu tawkiid ma aha shayga haddii laba jeer aad sheegto maxamedow haddaad ku laba jeer ku celiso dee waa tawkiid war hadday maqal oo imaqal haddaad tidhaa tawkiid weeyaan wa minha atawbiq canaantuna waa ka mid kolkaad wax canaananaysidna ismi mawsuul baa la cibaareeya naxwu alladii axsana ilayki warka samaha kuu sameeya ayaad qas- qad asa'ta ilayhi xuma ku abaalisay ismiga mawsuul maxaa alladii aad u cibaaraysay waa canaan kii wanaagga kuu sameeyey ayaad xumo adigu abaal uga dhigtay may kaa qabataaba soo nacas canaan mutay ma tihid kolka ismiga mawsuul baa tilmaamaya canaantaana wa minha alibhaam marka wax la qarinayo ee ogaan wax loo ikfaynayana ismi mawsuul waa la cibaareeya naxwu likulli nafsin naf kastiba waxay leedahay maa qadamat waxay hor horreysiisatay nin kastaaba wuxuu helayaa wuxuu hormarsaday miyaa la sheegay waxan waa lagaa qariyey dee in khayran fa khayr wain sharan fa shar waa lagaa qariyey weeyaan ibhaam weeye waclam haddaba waxaad ogaataa ana tacriifa macrifaynta waxaad ogaataa bilmawsuuliyati ha cafwan wa minhaa waxaa ka mid a alistiqraaq baa ka mid a istiqraaq waa qardin weeye shaygan in cumuum laga dhigo wax kasta wax keenaya naxwu aladiina yatuuna ya'tuunaka akrimhum waa istiqraaq oo wa- istiqraaqu waa jamiic aladiina kuwa ya'tuunaku ku yimaada akrimhum sharfi oo maamuus waxa kuu yim aladiinadaasi waa maxay waa istiqraaq waa jamiico cid kastoo kuu timaadaba sharfi weeyaan aladiina ya'tuunakum haddii magac la sheegi lahaayo azayduun ama alcaliyuun lo odhan lahaa dee zayduunta un bay noqon lahayn intaad maamuusaysaa laakiin haddii aladiina ya'tuunaka la yidhaahdo cid kastoo kuu soo gashada fa akrimhum iska sharfiba akrimhum iska iska maamuus واعلم هدبا واحد ogaataa أن تacriifa tacriif macrifaynta bilmawsuuliyati mawsuuliyada lagu macrifeeya mabxaثun inuu mabxaث yahay daqiiqu اlmaslak wadadiisu ay daqiiq tahay غariibu الnazca jiidashadiisuna ay gariib tahay yuuqifuka wuxuu kudu- ku dul joojinayaa baabkani calىa daqaa'iqa waxyau qarqarsoon oo min albalaagati balaagada ka tirsan tu'nisuka wehelbay kuu noqonaysaa daqaa'iqdani idaa anta nadarta haddaad eegto ilayhaa xaggeega bisaaqibi fikrika fikirkaagan wax daloolinaya haddaad ku eegto aday wehel kuu noqonaysaa wa tuthliju waxay qaboob- qaboojinaysaa sadraka laabtaadana way qaboojinaysaa idaa ta'ammaltaha haddaad ka fikirto bisaadiqi ra'yika ra'yi dhab ah haddaad kaga fikirto laabta way ku qawaacid laabtaadu ku degi ay laabta ku qaboojinaya ayaad ka helaysaa buu ku yidhi baabkan فأسرار ولطائف تعريف أسرارت يا لطائف تعريف كجرت بالموسولية وحلو تعريفية لا يمكن صورة قلماها ضبطها إنين ضبطنا ضبط جيغو مرنا بمسور توبيو واعتبر هذا واحد عبر ريسا في كل مقام ميل كستود جوكتو ما تراه واحد واركتو مناسبا إنو يهي باب كان يمين تهوري يكوي باب كان يمين تهوري يدي في سومالي جنبا يا رمينا اسمك موصول واحد لو مقعبا في سومالي جنبا يا رمينا وذوك تهي باب انتهونا يا ماها شيخ المبحث الثامن مبحثكii sideedaad buu ku yidhi waa mabxadkii saaminka ah waa kii sideedaad fi tacriif اlmusnadi ilayhi bial waa musnadun ilayhigiiyo maxay lagu macrifaynayo al baa lagu macrifaynaya yu'taa waa lala imanaya bilmusnadi ilayhi waa lala imanaya mucarafan isagoo la macrifeeyey bial al cahdiya asha jinsiyiya cahdiya loo qaybiya ashii cahdiyada ahayd baa lagu macrifaynaya aw al aljinsiya ama asha jinsiyada ah baa lagu macrifaynaya liakraadin ujeedooyin baa looga leeyahy magaca markii asha la geliyo ujeedooyin baa laga leeyahay al alcahdiya asha cahdiyada abal haddala soco tadkhulu way galaysaa asha cahdiyadiihi cala almusnadi ilayhi bay galaysaa lilishaarati in farta layskugu fiiqo ilaa fardin machuudin fardi laysla garanayo khaarijan oo ka baxsan bayna almutakhaatibayn kuwan sheekaysanaya buu ku leeyahay wa cahduhu cahdigiisuna yakuunu wuxuu ahaanaya imaa bitaqadumi dikrihi dikrigiis iyo sheegiddiisoo soo hormartay sariixan bay u soo hormartay wa ka qowlihi tacaala kamaa arsalnaa saanu u dirnay ilaa fircawna fircoon saanu ugu dirnay rasuulan rasuul sidaanu ugu dirnay fa casaa waa caasiyey fircawnu ninkii fircoon ahaa alrasuula rasuulkii buu caasiyey halkaa maxaad haysataa haddaba fa casaa fircawnu rasuula sow maaha ereygaa alrasuul al baa la geliyey ashaasi waa cahdiyo cahdigaasi waa maxay adiya labada nin ee sheekaysanaya isla hadlaya ee isla hadlaya sheekaysanaya ayaa isla garanaya laakiin cahdigiisaa soo hormaro magiciisaa horey laga soo sheegay oo alrasuulka maynan mar hore soo sheegin aayadda qeybteeda hore hadda eeg kama arsalnaa ilaa fircawna rasuulan fircoon maxaa loo diray rasuulan saw maal buu wataaba kan dambe haddaba waa in waajib asha loo geliyo facasaa fircawnu rasuula waa rasuulkii hore laftarkiisii un rasuulkii horun buu caasiyey fircoon waa isku mid un labada rasuul fircoon laba rasuul looma kala dirin waa isku mid un alrasuul waxaa al loo geliyey waa dee nin laysla garanayo oo labadan mutaqaadibeynka ay isla fahmayaan oo xagga hore lagu soo sheegay sariix baa loo soo sheegay wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa cahdan sariixiyan baa lagu magacaabaa waimaa bitaqadumi dikrihi iyo in cahdigu uu ku sugan yahay dikrigiisoo hormara talwiixan ishaaro ahaan magiciisu ma sheegnayna ishaaro ahaan buu ishaaro ayuu ku hormaray waa lasoo ishaaray waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa subxaanahu wa tacaala uu yidhi walaysa adakaru ka labi ma aha kalunha tadhadig oo kale walaysa adakaru kalunha talabi ma aha kalabi ma aha tadhadig oo kale iminka adakar al baynu gelinay sow maaha maxaynu al u gelinay ma magaciisa hormaray haa laakiin sariix ahaan uma hormarina ishaaro ahaan buu ku hormaray maryama ayaa tidhi rabbi inii nadartu laka maa fii batni maa maadaasi muxuu ahaa dee dakar bay ku dhacaysa caloosha ugu jiray lakiin kinaaya ahaan ah ma maadaa yarba ah ayaa sidaan garanayna ahay walaysa dakaru kalunta qalbiga ma garanaysin qaabkii qalbiga aynu odhan jirnay sow tashbiiha qalbi kumaynaan soo baranin balaaqa alwaadixa markaynu maraynay waa qalbigii weeyaan iska ilaaliya walaysa dakaru kalunta waa qalbigii nimankan iminka xorriyadda dumarka u ololeeya ee dee sharciga meel kaga dhacay ee taagan in rag iyo dumarku ay isku dhiig yihiin dad badan baa aayaddan qur-aankaa deliishanaya iska ilaali waayo tashbiihan qalbigun bay garan waayeen intaan bay garan waayeen tashbiiha qalbiga ah intaa unbay fahmi waayeen waxay yidhaahdeen ilaahay baa caddeeyey inay dumarku ragga ka sarreeyaan subxaanahu wa tacala ilahay baa qur-aankiisa ku caddeeyey bay inay dumarku ragga ka sarreeyaan oo ilaahay muxuu yidhi walaysa dakaru kalunhaa dakarku unsadoo kale ma aha baabka tashbiiha ma taqaanaa un bay ku odhanayaan haa mushabbaha iyo mushabbahun bihiga keebaa asala oo xagga sifadan laga hadlaya asal ku ah mushabbahun bihiga sow ma ahayn iminka mushabbahu sow dakarka ma aha mushabbahun bihiguna waa ayo sow unsada maaha haddaad tidhaahda caliyun kalbedri iftiinku kuu asal ku yahay kaafku kuu ku jiro sow maaha caliyun kalbedri sow bederku asal maaha iftiinka dee addakaru kalunsaa kolkii la yidhi kaafku iminka sheekhu untuu galaye iska ilaali unsada asal ah bay yidhahdeen iyadaa qiimo badan kolkaa tashbiihani waa maqluub waa tashbiihii maqluubka ahaa weeyaan iska ilaaliya weligiin walaysa dakaru dakarku ma aha kal unsaa unsada oo kale ma aha dakarku unsada oo kale ma aha fa haddaba fa fa fadikru dikrigu fadaker hamoodin fadikru dikrigu wa in lam yakun ayuuna ahaanin masbuuqan mid horreeyey sariixan sariix ahaanna u horreeyey ilaa annahu isaga ishaaratun ishaarad ayay ahayd ilaa maa lagu ishaaray fi laayati qablah aayaddii ka horraysay rabbi inii nadartu laka maa fii batnii muxararan fainahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen waa dadkii waktigaa noolaaye laa yuxariruun kuwaan xoraynin likhidmati beyti lmuqades baytulmuqades beytkiisa umayn xorayn jirin ila dukuur waxa lab mooyaane wahwa almacniyu ka looga jeedo weeyaan bimaa lafdiga maa ah wa yusamaa waxa lagu magacaabaa cahdan kinaa'iyan cahdi kinaa'iyana weeyaan iska ilaali wa imaa bixuduurihi in cahdigu uu ku sugan yahay xuduur bidaatihi daatadiisa uu xaadir ku yahay shayga asha la gelinayaa waxaa laga yaabaa inaan taqadumba u dikriba u taqadumin sariix iyo kinaa'i toona laakiin waa wax jooga hadduu kula joogo dee albaad gelinaysaa oo maxaad odhanaysaa alyawma akmaltu lakum diinakum alyawma maantadan ayaan akmaltu dhammaystiray lakum idinka diinakum alyawm maalintaasi waa maalintii la joogay sow ma ahayn waa alyawm id humaa fi lgaari buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacala kaasi wuu ka duwan yahay waa cahdidihinniya id waa kan dambe id humaa fi lgaar alyawma akmaltu lakum diinakum aw bimacrifati saamic ama ninka maqlaya ayaa garanaya lahu isaga ayuu garanaya naxu hal incaqada almajlis war majliskii ma guntamay ma qabsoomay shirkii shirkii ma qabsoomay baa tidhi wa yusamaa cahdan xuduuriyan baa lagu magacaabaa labadoodaba almajlis waa waa la isla garanaya waa id humaa fi lgaar oo kale id humaa fi lgaar id waktigii ka warran humaa iyagu fi lgaar godkii ay ku jireen nebigii abibakar godka maan la isla garanaynin dihnigaa la iskala garanayaaye kana waa noocaas oo kale kolle cahdi xuduuriya ayaa loo yaqaanaa labadanba midina dee waa daatadiisii buu xaadir ku yahay midina dihnigaagu xaadir ku yahay la soco ka hore daat ahaan buu xaadir u ahaa alyawma akmaltu oo kale kan dambena maskaxdaadu xaadir ku yaho hal incaqada almajlis majliskii aynu isla garanayna maskaxday nagaga jiray ma qabsoomay shirkii ma qabsoomay id humaa fi lgaar godkii aynu isla garanayno kolkay ku jireen asha cahdiyadihi waa intaa al aljinsiya bal asha jinsiyadaan aynu eegno ashaasi saddex qaybood sow maaha ashan jinsiyadihiina afar qaybood bay noqonaysaa al aljinsiya asha jinsiyada wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa laama alxaqiiqati laamka xaqiiqada ka warramaya ayaa lagu magacaabaa tadkhulu way galaysaa cala almusnadi ilayhi bay galaysaa liaghraadin arbacatin afar ujeeddo ayay u galaysaa asha xaqiiqadihi maxay gashaa musnadun ilayhiga ayay gashaa maxayna u gashaa afar qarad iyo afar ujeeddo ayay u gashaa kow lilishaarati in farta layskugu fiiqo ila alxaqiiqati xaqiiqada in xaqiiqada laystusayo min xaysu hiya meesha ay tahay uun wax kale hadda uma jeedid xaqiiqada xaqiiqada ahayd unbaad farta ku fiiqaysaa biqadci nadar daymada waxaad ka jaraysaa can cumuumiha wa khusuusiha inay caam tahay oo dadkao dhan xaqiiqadana ay ku wada jirto iyo inay khaas tahay ay ruux keliya ku jirto daymada waad ka jara xaqiiqadun baad ka hadlaysaa naxu alinsaanu xayawaanu naatiq insaanku waa noole hadla welibana insaanka qayban naatiq ba ahaynoon hadlinba muna jirin arrinsaanka qayb qayban hadlinba mayna jirin ciyaalka yaryar may hadlaan naatiq buyna yidhi kolka iminka al- alinsaan kolkaynu leenahay ugama jeedno dadkan ina hortaagan dadkaba maaha insaankanan ka hadlaya waxaan ashani maanta waxay waa xaqiiqo oo waa dadnimo dadnimo eeg dad iyo dadnimo laba soo ma kala aha dad iyo dadnimo ma garanaysaa xaaji dadnimada waa kala gaar dadka iyo dadnimadu iska ilaali hadda kolkaa alinsaan waa dadnimadii dadnimadii baa laga hadlaya alinsaanu dadnimadu waa xayawaanu nolosha naatiqun ee nudqiga le welibana taasaa dadnimo la yidhahdaa dadnimadu waa intaa laakiin lagama hadlayo dadnimadani inay caam tahay dadkao dhan ku wada dhex jirto iyo inay khaas tahay dadka qayb kamida un ku dhex jirto taa lagama hadlayo maxaa kamida tusaale ahaan alrajulu khayrun min almar'a alrajulu ninku hee khayrun wuxuu ka khayr badan yahay min almar'a alrajul ashay ku jirtaa waa xaqiiqadii kolkaa alrajulu khayrun min almar'a kolkaa tidhaa nin taariku salaada ama gaala iyo inan mu'minadii mayna jirin inantan mu'minadii mayna ka khayr badnayn kolkaa alrajulu khayrun min almar'a kolkaad leedahay waa maxay haddaba xaqiiqun baynu ka hadlaynaa rajulkani ma aha ninkii waa ninnimada ninnimada mar'adanna maaha naagtii waa naagnimada ninnimada iyo naagnimada midkee khayr badan adeanku weydiiye waa ninnimo waa adadayg ninnimadu ma garanaysaa rujuuliyo waad garanaysaa rujuuliyada ninnimada kolkaa ninnimada iyo naagnimada hadda ma aha ragga iyo dumarka ma aha ragga iyo dumarka waxa laga yaabaa inay dumarku khayr bataan baa laga yaabaa kolkaa ninnimo ashani xaqiiqay ka hadlaysaa alrajul kolkaa tidhaa ninnimo ninka iyo ninnimadu waa kala gaar ninnimadu waa wax dee macnaa weeyaan waa ad adaygii iyo wixii ragga lagu yaqaaniy weeyaan alrajulu ninnimada ayaa khayrun ka khayr badan min almar'a naagnimada armayna run ahayn ninnimada iyo naagnimada waa midkee dee waa ninnimada la qaato waad garanaysaa ay haddaad laakiin ufahantid uun alrajulu ninka ayaa khayrun ka khayr badan min almar'a haddaad saa uun ufahantid oo tidhaa ninkaa naagta ka khayr badan waa lagugu qoslaya oo ilahay ka baq waa lagu odhanaya nin gaala iyo naag mu'minada ayaa jirtee waa maxay ashana xaqiiqaa waa inaad tidhaahdo kolkaa nin iyo naag lagama hadlaya ninnimo iyo naagnima laga hadlaya siday u kala qiimo badan yihiin لأن الإشارة إشارة فيه كجرت إلى نفس الجنس ويان بقطع النظر كيو ضيمة لغا جري عن الأفراد أفراد اللي ميغا يون نكن يناك سيوك الخير بذين لغو مالي لغو حقيقي والنحو الذهب ذهب كايا أثمنك قالسا من الفضة ذهب لماذا يا فضة لماذا من كي قالسا ذهب لماذا قالسا لكن هدا هدا هدا الذهب كأفرادي ذهب كوك لغا قيمة بذين هم وقتا ذهب كوكو قيمة ليتا وحا لغا يابا فضة دون قيمة دانتو سكيلالي هدا با وضمر كيا ننكي رقيا يمسكو شيئين aw lilishaara ka labaad waxaa la isku ishaaraya ila alxaqiiqati xaqiiqadii baa la isku ishaaraya aw fii dim oo fii dimni fardin fardi ku dhex jirta fardigaasoo mubhamin aan la garanay ama waa xaqiiqadii ninnimadii iminka aynu sheegaynay ninnimadii ma garanaysaa oo ninnimadii oo laakiin fardi ku dhex jirta nin ku dhex jirta ninkaasi lama garanayo xalle wuxuu yahay nin alla ninuu yahay lama garanayo xaqiiqadii ninnimadii oo nin ku dhex jirta ka waran ninkaasina aan la garanaynin ashaasaa tilmaamaysa asha ayaa noocaa iyaduna tilmaantaa الإشارة إلى نفس الجنس بقطع النظر عن الإفراد عفوا أو للإشارة إلى الحقيقة في ضمن فرد مبهم وما حيث سأله وإذا قامت القرينة كل قرينة له على ذلك أرنكا قرينة كل الله له وأيضا قرآن كوكري في قوله تعالى نبي الله يعقوب محجري كل أبت كيس لهذي وأخاف وحنك بقيا أن يأكله إنو عنا الذئب يي إنو عنا أشاهد بقى مذئب قارأ يوجد كذا oo hal dibi oo meel yar fadhiyey ay isla garanayaan ayuu lahaa dibigii yar iga ilaaliyo waa cahdiyadii hore oo dibigaa un iga ilaaliya hal dibi oo adduunka jooga markaasuu ka baqayey waa maya haddaba ma xaqiiqadii buu ka hadlayaa oo adibu yeynimada ayaan uga baqayaa inankan inay cunto yeynimadu ma waxbay cuntaaba ninnimadu ma waa maxay waxbay yeeli kartaa raggaa wax yeygaa wax cune eh ninnimadu waxba ma cunto yeynimaduna waxba ma cuno haddaba kolkuu leeyahay an ya'kulahu dibu kolkuu leeyahay an ya'kulahu dibu dibigaasi ma aha sidaad garanayso firdi ma aha sidaad garanayso yey oo dhan ma aha jamiiculyeey jamiiculyey maaha ka dhigi mayno jamiiculyey oo an yaakulahu dibu yey kastaaba inuu inankayga cunaan ka baqayaa maaha oo yey kastaaba xaguu uga imanaya inankan ugamana jeedo yey gaaroo la isla garanayo ugamana jeedo xaqiiqadii muxuu uga jeedaa waa xaqiiqadii yeynimadii oo hal hal fardiya ku dhex jirta waa yeynimadii oo mid qura ku dhex jirta baa lagu leeyahay mid qura oo yey a ka waran mid qura ayay yeynimadii ku dhex jirtaa markaasaa la odhanayaa waa khaafu waxaan ka baqaya an ya'kulahu inuu cuno addi'bu di'bi yey midku dooniba ha noqdo kolkaa waa midaan la garanaynin lama garanayo yeygaasi meel alla meeluu joogo aduu yey uun baan uga baqaya wax yeynimadani ay ku dhex jirto oo wax cunaa waxaan baan uga baqayaa waa mid waxaas ay ku dhex jirtoon waa aayaddii qur'aanka ahaydee kale subxaanahu watacaala ilaahay uu yidhi mathalu aladiina xumiluu tawraata ka masali ilximaar waa dameer oo kale ma dameerahoo dhan ba waa maya haddaama dameer gaaruu ilaahay tilmaamayo waa maya wax dameernimada laga helay hal dameer oo dameernimadii laga helay weeyaan hal dameer oo dameernimadii laga helay kolkaa cashaa noocaa tilmaamaysa iska ilaali aw lilishaara waxaa la isku ishaaraya ila alxaqiiqati xaqiiqadii oo fii dimni ferdin ferdi ku dhex jirta ferdigaasoo mubhamin qarsoon idaa qaamat alqariinatu qariinadu markay isku taagto calaa dalika arrinkaa ka qowlihi tacaala waa ilahay qowlkiisa oo kale waakhaafu waxaan ka baqaya an ya'kulahu inuu cuno adiibu diibigii inuu cuno aayaddaa qur'aankaa miyaad fasiri kartaa baad u malaynaysaa macnaheegaa diibigaa ma sharxi karta haddaadan saaxiib albalaaqo ahayn balaaqadu xaqiiqatan wax badan bay idinka caawinaysaa xagga kitaabka qur'aankaa laakiin kolka gabayga aynu joogno ayaanan u jeclaystay oo nasidaa yaa masaajidka ka saara ya markaasaan jeclaystaa in masaajidka laga saaro balaaqadu waa cajiib wa madkhuluhaa waxay gashaa fi lmacnaa ma garanaysaa iminka kanaynu ka soo hadlaynay wa madkhuluhaa madkhulkeegu fi lmacnaa xagga macnaha ka nakirati waa nakiro oo kale madkhulku waa nakiro oo kale iminka diibigii xagga macnaha mayay gaaraad moodaysaa waaba nakiro nakiru ka wa akhaafa an ya'kulahu diibu daa ma arkaysa waa nakiru macnaha ka yahay ka masali lximaar oo kale macnuhu nakiro ka yahay oo nakiradaasi dee axkaamtii naxwada meesha ka farcami doonto hadday xaala ka dambay haddii tusaale ahaan iminka jumla ay daba dhacdo sida aayaddan qur'aankaa dee ka masali lximaar yaxmilu sow maaha dee yaxmiluda haddii macrifa ay ka horrayso ximaarka ad macrifo ka dhigto sow xaala ma noqonayd iminka waa sifa oo nakira ka horraysa ad odhanaysaa oo waxaad eegeysaa macnaha haddaad doontana lafdiga ad eegeysaayo xaalaad ka dhigaysaa lafdigana macrifu ka yahay laba wajiilaad ka dhigaysaa sheekhow fayucaamalu waa loogula mucaamaloonaya mucaamalatahaa nakirada mucaamaladeedii mucaamalatu waa nakirada mucaamaladeedii wa tusamaa waxaa lagu magacaaba laama alcahdi adihni laama alcahdi adihniya tana lagu magacaaba aw lilishaara waxaa farta la iskugu fiiqaya ilaa kulli lafraad afraadu siday u dhanayd ayaa laga yaabaa ashaacir inay tilmaanto allatii taasoo yatanaawaluhaa lafdu lafdigu uu keensanayo bixasabi luqa xagga luqa ahaan wax kastoo lafdigaasi uu keensanayey oo dhan ayaa sheekhu ashaasi tilmaamaysa bimacuunati qariinatin xaaliya laakiin qariino xaaliye ah ayaa meesha taalla qariino xaaliye ah waa maxay naxwo caalimu lgaybi caalimu lgayb ilaahay muxuu og yahay algayb aan hadda uga jeedna gaybkaasi ma hal gayba hal shay oo maqan miya may waa gayb oo dhan wax kasta ma xaqiiqada ma maqnaanshuhu ilaahay og yahay maqnaanshaha ma ahee waa wax kastoo maqan weeyaan waa kulli lafraad qarinaa meesha taalloo ilaahay dee cilmigiisa markaad eegto wax kastoo ku tacalluqa muctasilada waynu khilaafaynaa nimanka bidcada ah ee odhanaya ilaahay cilmigiisu juziyaadka kuma tacalluqa soo saamaynu odhan jirin ilaahay wax kasta wuu ku tacalluqaa subxaanahu watacaala juziyaadkii wax kasta waa ku tacalluqaya cilmigiisu wax alla wuxuuna ogeynba ma jirto caalimu lgayb gayb oo dhan mid og weeyaan ilaahay iyo washahaadati shahaadaba markan ay leeyihiin zamakshari wuu tawba keenay markaan ay odhan jireen makaaribadu ay abyaadan u taliishanayeen waxaa kamida dee beydkaan idiin sheegayay yaa man yaraa madda albacuudi janaaxaha fii dulmati leyli lbahiimi lalyali kanay cayaroo baadka taagtay dee juzi juz-iyi bay noqonaysaa muctasiladuna ma qabto juz-iga kolka isaguna kan u qiraya waxay idhahdeen wuu ka tawba keenay madhabkiiyo saw kan imanka ilahay cilmigii juziyaadka usugaya iska dhaaf waa bimacuunati qariinatin xaaliyatin cilmiga ilaahay baa dee ayaad ayaad meesha u eegeysaa ay kullu qaa'ibin wa shaahidin wax kastoo qaa'iba iyo wax kastoo joogaba ilahay waa og yahay aw qariinatin lafdiya ama qariino lafdiya meesha taalla ina alinsaana ma dadnimada ina alinsaana lafii khusrin dadnimadu way khasaartay miya waa maya oo maaha xaqiiqadii marka dhaweydan ka soo hadlaynay ina alinsaan ma ruux gaaraa haddaa oo laysla garanayaa waa maya waa maxay waa insaan oo dhan ruux ruux bay iminka inoogu dhacaysaa fardi fardi waa afraada oo dhan ina alinsaana insaanka oo dhan hadda waa ruux ruux lafii khusrin khasaaru ku jiraa kolkaa maxaa keensanaya ashan iminka inay ruux ruux ugu dhacayso waa bidaliil istifnaa ila aladiina saw ilahay ma odhan haddii insaankan hore caam uuna ahayn ilaadaasaan la keeneen ay kullu insaanin weeyaan waa bidaliili istinaai istinaha daliilkiisa bacdahu kasii dambeeya wa yusama waxaana lagu magacaabaa istiqraaqan xaqiiqiya magaciisa maxaa la yidhaahdaa istiqraaq xaqiiqiya baa loo yaqaanaa aw lilishaara ama waxaa farta la iskugu fiiqaya ilaa kulli lafraad afraadda oo dhan baa farta la iskugu fiiqaya afraadda oo dhan laakiin muqayadan oo qaydan oo waddan ku qaydan afraaddii oo waddan uun ku qaydan baa laga yaabaa in looga jeedo naxw jamaca alamiiru amiirkii wuxuu kulmiyey atujaara ganacsatadii oo dhan atujaar ma arkaysa ashaasi waa jinsiyo ganacsado kastay ku dhacaysa laakiin waa waa muqayado dee amiirkani waddankuu xukumo ayay ku qaydan tahay caalamka ganacsatadiisa o dhan amar buu siin karaa wase waddankaagan wasaradiisa ma kulmin kartid haddii jamaca alamiiru lwasara la yidhah wasaradii buu iskugu yeedhay haddii la yidhah wasaradii caalamka o dhan ma aha waa wasaradii waddankiisanu waa ganacsatadii waddankiisanu kolkaa isaguna waa gaar iska dhaf naxu jamaca alamiiru tujaar وألقى عليهم وحنا أطوري نصائحه نصيحوين بوسي أي جمع الأمير أميرك وحو كلمية تجار مملكتي مملكتي سن يمام الكيسن كنعستديسي لا تجار العالم أجمع عالم كون كنعستديسي سماها ويسمى وحا لغو مقعابا استغراقا عرفيا استغراقا نوعا وكلانا استغراقي عرفي أها أيا لغو تريا أيا لسعود المبحث التاسع في تعريف في تعريف المسند إليه بالإضافة وكي قدم بي معرفة وحكو ليه مسند إليه جا. ayaynu macrifaynayna fii tacriifi lmusnadi ilayhi bilidaafa musnadun ilayhigii ayaa la macrifaynayaa kolkaa idaafa lagu macrifaynaya waxaan umalaynaya dee kitaabteenu aad bay u kala duduwan tahay waayo aniga waxaad sheegaysa inay ma qorayo waa caadi isuu kaxijinaya waa sagaaliyo sagaashanka dabcaddii sagaaliyo sagaashankii weeyaan dabcaddan aan haystaa kolkaa waxaan filayaa aad baynu u kala duduwannahay awel hore waan waan waan la socdaa in idinka wax badan idin qorayo una kaygani qoraynin iskaga booda un iska yar calaamadiya un يؤتى ولا لا إيمانيا بالمسند إليه مسند إليه ولا لا إيمانيا معرفا يسقون لما عرفيه بالإضافة إضافة إلى شيء شيء لا إضافة ومن المعارف معارف كثرة السابقة إيه الرئيسي لأغراض وجدوين كثيرة بدن بالوكينية وجدوين بدن بالغلية هيبكيري وجدوين آذو بدن أيا لغلية منها وحكمضة أنها يضو أخسر طريق طريق أغوكو بنينيتاي إلى إحداره حاضرين تيسة في ذهن سامع سامع لابتيس لغو سو حاضريو نحو جاء غلامي جاء غلامي كل كاتلا هذا امك وا وا معرفه وانا طريقه ugu kooban in wax lagu macrifeeyo weeyaan hada hadii alla gelin laha hadal ku dheeraan laha oo jaa al gulaam alladhi li ba loodan laha jaa al gulaam kul kaatila idaafa waa mamnuuc mid alwata ma garanaysa ti alladhi li wa in in wadadu leedahay inaad siicad hadal inta leeg bu gulaami iyo iyo al gulaam alladhi li intaas isku macnaa oo isku dhiganta taa ka kooban inaynu qaadano soo maaha idaafada kooban منها وحا كميدا أنها إضافته أخسر طريق طريق وقوكو بنيني تاي إلى إحداره حاضرين تيسا في ذهن السامع سامع لارتيسا لقصة حاضرين أيو نحو جاء غلامي غلام كيجي أي يمد فإنه سوى أخسروا ككو بنيهي من قولك وراه هذا جاء الغلام غلام كيبا يمد الذي غلام كولي أنا غير هذا هذا الكوا ككو بنيهي دي وكي أشوتي ومنها وحا كلو كميدا تعدد تعدد تراضي هدي عدد تهودو هداد شيء ترين بكري وإذا كورن أو أما تعسره أي أتكاتو هدينا عذر توبين أي أتكاتا كورن markaana idaafun baad gelinaysaa naxu ajmaca ahlulxaqi calaa kada ajmaca waxa kulmay ahlulxaqi xaqa kuwii uu ehelka ahaa ayaa calaa kada shaygaa ku ijmaacay ahlulxaqa maad tirin kartaa dadka xaqa haysta maad tirin kartaa kumaad kuma kow iyo kow iyo laba odhan kara caalamka inta ahlulxaqa ah waaba cudurtow e kolka waa in idaafa kugu kooban ahlulxaqi iyo ahlullahi iyaad odhanaysaa markaa dee tirin kari weydo ahlulxaqi haddii ayna tacadur ahayna ay tacasur tahay culus tahayna وأهل مصر أهل مصر كرام دد وناكسن ويان مصر ما ددك قال تيرين كرينين إمسكا إحسائياتك الله هي تراد إيه تخميرات إنك استيتاي لكن ولا تيرين كنا بالمقالة كستيها إيش يساي صوت مقالة كستيها إيش صوت رسالة مصر ولا هيك كلا ومتعسر لكن وأذكت هيدي لكن أدو وأذكت هاي ومدي مي بيلا هايو واحد واحد ما يسكوت شرته وأهل مصر كرام تدك أهل مصره وضد وناكسن بكي أهل مصر ومتعذر إضافة أهل مصر ويان إمك أهل قاتوا معرفه maxaa lagu macrifiyey dee mudaafun ilayhiga misra soo macrifo maaha wa minhaa waxaa ka mid a alkhuruuju in laga baxo min tabiicati taqdiimi lbacdi barh hormarintiisa dekenadiisa cala albacdi barhka kale laga hormariyo haddaad kale taqdiimiso dakanaa laguu qaadaya dakanaa fufuulaysa dee waa inaad kolkaa eeg waxaa jira ciidanku soo umare male taliyo soo male taliska talisyadii ciidanka ayaa yimid kolkaa waad garanaysaa waa maxamed iyo cali iyo cismaan iyo haddaad tidhaahdid jaaa muxamedun wa caliyun wa cusmaanun haddaad saa tidhaa kaad hormarisay mooyaane labada maxamed baan horreysiyey soo maahayn cali iyo cismaanna sooma dambaysiinin way ku qabsanayaan dakanay kugu qabsanayaan waayo balaaqadu waxay keensanaysaa kala hormariyey inuu fadli leeyahay kala dambaysiiyeyna inuu ahaa in yar liito adiguba waad ogtaho cayda waad garanaysaayo haddaad maanta tidhaahda ka warran wasiirkii hebel ahaa iyo madaxweynihii baa yimid mayna ceeb ahayn nin kastoo balaaqo garanaya wasiirkii baa yimid haddaad tidhaa iyo madaxweynihii iyo waa inaad tidhaa madaxweynihii iyo wasiirkii baa yimid weeyaan waa inaad say u kala horeeyaan ayaa loo kala horreysiiyaa haddii kale dakana lagu raacaya haddaba dakanadaasi si ayna kuu raacin umaradii iyo taliskii kolkaa tirinaysay idaafunkeen xadara xadara umaraau ljundi ciidanka talisay kuwii u talinayey baa yimid umaraau ljundi kuma ku odhana inaadii dambaysiisiya anaadii hormarisay umaraa kolkaa tidhaa cid alla cid ku raacaysaa ma jirto kolkaa ومنها وحا كميدا التعديم شرف للمضاف هذه مضاف كلا شرفين ايا كورن نحو كتاب السلطان حضر waraaqdii suldaanku uu soo qoray baa meeshan taala waraaqdii suldaanka kolkaa iminka mudaafkan shardi- sharfinaya mudaafku waa kee waa waraaqda kitaabka weeyaan waayo waraaqda uu suldaan qoro iyo wara- waraaqda nin yari qoro ma isku qiimaad u haysaa isku qiimo uma hayside kitaabu suldaani xadara waraaqdii suldaanka ayaa xaadista oo meesha joogta mudaafkan sharfinaya aw lilmudaafi ilayhi waxaa laga yaabaa inaan mudaafu ilayhiga sharfinayo mudaafu ilayhiga alamiiru amiirku tilmiidii aniga ardaygaygu ahaan jiray amiirkuba ardaygaygiibu ahaa tilmiidii kolkaa tidhaha iminka mee mudaafku isagu tilmiid maaha mee mudaafun ilayhigu isagu ya-da maaha mudaafun ilayhigoo ya-daa la sharfinaya adaa is- isa sharfinaya markaad leedahay aniga madaxweynaha macallin u ahaa dee adaa is sharfinaya maaha tilmiidii waa ardaygaygii baad leedahay adaa is sharfinaya waa mudaafun ilayhigii baad sharfinaysaa aw hayruhuma ama labadaa waxaan midna ahayn ayaa laga yaabaa in la sharfinayo naxu akhul wasiiri wasiirka walaalkii ayaa cindii aniga ila jooga eeg iminka akhaasi dee waa mudaafkii wasiirkuna waa mudaafun ilayhigii laakiin iminka yaa la sharfinaya dee kuula joogo wasiirka walaalkii kuula fadhiistaa waa kuma kaasaa sharaf leh dee waa cindi mudaafkii mudaafun ilayhigana maahe waa cindi waa ya-da cindii ku jirta akhul wasiiri wasiirka walaalkii ayaa cindii aniga aan wada fadhiisanaa ninkaasaan wada fadhiisanaa buu ku yidhi adaa issharfinaya kolkaa dee mudaafkii mudaafun ilayhigana midna maaha wa minha ataxdiir lilmudaaf idaafada waxa loo keeno waxaa kamid a in mudaafka la caayo mudaafka markaad yesaysid baa la keenaa naxu waladun lisi qaadimun tuugga inankiisii ayaa ayaa yimid waladun lisi tuug sow lisga ma ahayn weladkiisa sow mudaafka ma aha ka waran hadduu aabbaha tuug ahaa maadan adna tuugnimada la qaybsanaynun waladun lisi ina tuug haddii lagu yidhaha waa cay adaa lagu cayayo mudaafka weeyaan ya sid weeyaan aw lilmudaafi ilayhi waxaa laga yaabaa mudaafun ilayhiga in la sharfinayo naxu rafiiqu zaydin lisun mudaafun ilayhigaa la caayaya rafiiqu zayd zayd saaxiibkii lisun waa tuug hadduu saaxiibkaa tuug noq- noqdo adna maad ka fog tahay waad kula saaxiibtun baa lagu odhanay rafiiqu zaydin lisun kolkaa iminka mudaafun ilayhigoo zayd ah rasiiqa ayaa tuuga saw maaha dee mudaafun ilayhigoo zaydana waa la caayaya oo saaxiibka hadduu tuug yahay dee adna waad la kula saaxiibtay aw hayrihima waxaan labadoodaa midna ahayn oo la sh- la caayayaana way jirtaa naxu akhulisi tuuga walaalkii ayaa cinda camrin camar la jooga akhulisi cinda camrin iminka tuuga walaalkii kuula joogaa sow lama tashanaya ninkaa sidii loo badbaadin lahaa un tuuggaa sidii wax loogu tari lahaa kolkaa camarkaa la caayaya tuugga iyo walaalkii maxay kaa soo ag dooneen baa la leeyahay haddaadan adnaa waxaan kula jirin baddan haddaadan kula jirin waad og tahay wa minha alikhtisaar waxaa ka mid a ikhtisaar ikhtisaarku waa koobnidii ikhtisaar baa ka mid a waa lidayqi lmaqaam baa loo soo koobaya maqaamkoo cidhiidhi noqda maxaa cidhiidhi u yahay lifardi dajar dhibaataa jirta dhibaato xadguduba iyo wasa'aama daal ka qowli jacfar ibni culba jacfar ibni culba ninkii la odhan jiray ayaa bay tiriyey wahwa fi sijni bimaka makuu ku xidhnaa ninkan saaxiibadii iyo asxaabtiisii iyo dadkii uu jeclaana yaman bay u soo jeedsadeen yaman iyagoo soo aaday isna jeelka uu ku jiro ayuu jeelkii gabay ka tiriyey ninkani fariin badan miyuu wadaaba waa nin jeel ku jira oon hadli karaynin weeyaan dirqi buu intanba ku hadlayahay waa dayqu lmaqaam idaafadaa ugu koobane kolkaa idaafunha iska isticmaalo
هوايا مع الركبيل يمانين مسعدون جنيب وجثماني بمكة موثقون
hawaaya kuwii aan jeclaa hawaaya kii aan jeclaa maca rakbi rag safarkii maciisa ayuu ahaaday alyamaaniina ee ree yamaneed muscidun wuuna iga soo fogaaday